wanaagsanah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah adeer waad mahadsan tahay mahadoo dhanna ilaahay baa iska leh haddii aan su-aashaas iyadaa wax yar isku kortaago cadowgan soo gardarooday kuna soo gardarooday ciidda iyo cirdiga iyo sharafta iyo diinta islaamka kusoo gardarooday muddana gardaradaa dhulka ku joogay hadar gardaradii ay weli sii wadaan dhibaatooyin fara badan iyo wax fara badanna waxay u geysanayaan ummadda soomaaliyeed balse ummaddu way ku samraysaa waxayna u diyaarsan tahay hadda ka horna u diyaarsaneed haddana u diyaarsan tahay waxaa sidii ay isaga dulqaadi lahayd diintooda sharafta badan iyo cirdigooda sharafta badanna si iyagoo xor xorriyadooda oo ku dhisan shareecada islaamka inay isugu xukumaan una qaataan nimankaa iyagana adeer hadda maalmaha waxoogaa dhaqdhaqaaq bay wadeen meelaha boologuduud gadaasheeda iyo waxbay soo gaadheen khasaare fara badanna waa loo geystay habeen iyo maalinbana waa la garaacaa waxaa ku socda dhiigbax baa ku socda xaqiiqa adeer markii aan kuu sheegana ninkii dhoof ku yimid unbay geeridu dhimaysaa ninka dhulkiisa jooga kitaabkiisa qur-aanka ana gacanta ku gacanta midig ku haystana adeer wax dhibaataana ma qabo balse faa'iidooyin faa'iiduu qabaa oo haddii ilaahay shuhado siiyana waa faa'iido oo jannadii arraxmaan buu rajaynayaa haddii uu haddii uu noolaadana cisi iyo sharaf buu doonayaa adeer inuu ku noolaado marka nimankaa iyaga iyo xaaladooda waa fashil waa guuldaro way dhibaataysan yihiin waana cumulo calooshoodu shaqaystayaala oo lasoo adeegsanayo oo waxankada afrikaanka ah gaalkii xumaa ee maraykanka ahaa iyo ingiriiska dabada ka wada dabakabadkaan adeer waxay ku qaadi doonaan malaha wabilahi tawfiiq dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya shisheeyuhu dalkoodii uu gumaysanayo gaar ahaana dadka jubbooyinka oo odayaashoodii aad afhayeen u tahay maxay tahay fariinta aada u dirayso
adeer fariinta aan u dirayahay waxa weeye fariintaasi waa mid cad waa midaan wax mugdiya iyo wax laablaabihi midna ku jirin dhagarta gaalada iyo dhagarta kufaartu waa daciif waa daciif way tabar daran tahay waxa aan leeyahay ummadda soomaaliyeed siiba gobollada jubbooyinka u diyaargarooba cirdigiinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiinna carruurtiinna iyo haweenkiinna sidii aada u difaaci lahaydeen ugana difaaci lahaydeen gaalada iyo cumlada iyo kufarada isu soo biirsatay sidii aada uga difaaci lahaydeen si sharaf iyo cisi iyo karaamalana aada ugu noolaan lahaydeen idinki iyo awlaadiinna iyo ehelkiinna si aada ugu noolaan lahaydeen ha layska eeliyo naf iyo maal wixii lahayana ha loo huro ilaahay intuu abuurayna maanta kufaartaasi waa kuwa ugu tabar daranay tabardaradooda si dhaba inta loo tuso adeer meesha ay joogaan iyo meesha ay marayaanba ha lagu dhafooriyaan leedahay hana layska celiyo
waa hagaag wiilal soomaaliyeeda la shaqeeya shisheeyaha oo run ahaantii haddii aanay garab u ahayn uma suuro gasheen inay dhulka qabsadaan wax fariinaad u diraysa ma jira kuwa adeer kuwa halaagsamay hoogay fariinta aan u dirayahay waxa weeye ilaahayna ka xabsado ilaahayna u toobad keena wax yaroo ama amxaara idin siiso ama kinyaata idin siiyo oo shilimaana waxba idiin tari maaye ilaahaynana ka xabsada diintiinana usoo noqda dalkiinana usoo noqda ummadda islaamka ana ama ummadda islaamka ana adeer ilaahay toobad weydiista ummadda islaamka ana hoolaaliga iyo dhibaatada ka daayaan leeyahay
waa tahay inta aad ka war hayso degmooyin badan oo jubbada hoose ka tirsan ay heystaan ciidamada kenya sanadihii lasoo dhaafay maxaa ka mid a dhibaatooyinka lagu hayo bulshada ku dhaqan
adeer kuwaasi waxaa si aad u aragta si ka yar duwan baan anagu u arkaa waxba ma haystaan adeer waxba ma haystaan degmana ma haystaan gobolna ma haystaan tuulana ma haystaan waxaa jirta adeer godad ay habeenkii ku xaaraan godad ay habeenkii ku xaaraan nin habeenkii godka ugu hoyanayana saxarada dhex dhigaya oo dhinacna ka seexanaya dhinacna kaga saxaroonaya lama odhan karo dhul buu haystaa dhul waxaa haystay geedka iyo guriga iyo goobtaba intaba ninkii tegi kara wuxuu doonana ka samayn karaa ada hadalka yaana badinine waxa weeyaan waxba ma haysaana dhulka iyo dadkaba annaga oo mujaahidiinta iyo dadkii shacabkaabaa haysana waa tahay dadka soomaalida ee dalkoodii la haysto guud ahaantood maxaa la gudboon waxaa la gudboon inay gaalada iska celiyaan iskana kiciyaan way tabar daran tahay wayna jabeena in la israaciyo gaalkii ugu wanaagay maraykanka iyo ingiriiskii baa jabay macadalaad markab caariyabulu macadala addoontii baa jabtay kuwii gaaladii kufaartii waaweyneed baa jabtay halayska celiyaan leenahay shaabugna ha lala dhaco insha allahu tacaala waana lala dhici doonaa